waa warbaahinta idlnews.com The Medias, the most powerful entity on the earth.
magaalada garowe ee caasimadda puntland waxaa la filayaa in goordhowdow ay uga bilowdaan wadahadaladii xalay lagu kala kacay ee ku aadanaa arrimaha masiiriga ee soomaaliya dowladda puntland iyo ka qaybgalayaasha kale ee shirka ayaa xalayta isku mari waayey arrinta ku aadan maamulka gobolada dhexe ee soomaaliya loo dhisayo puntland ayaa soo jeedisay in la caddeeyo waxaa loola jeedo maamulka gobolada dhexe halka uu xukumayo dad ahaan xadkiisa iyo weliba sidoo kale arrimaha gadaale ee looga dan leeyahay dowladda federaalk ee soomaaliya wafdiga ka socday ayaa sheegay in arrimaha ku aadan shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee soomaaliya ay dowladda federaalk iyo puntland horay heshiis uga galeen waxaana wafdiga dowladdu ay caddayn waayeen go-aankooda ku aadan ama bareeraha halka xadka oo noqonayo iyo arrimaha kale ee la xidhiidha maamulkaasi puntland ayaa soo jeedisay in loo baahanya in la dhowro nidaamka sharciga ah ee federaalk ee somalia lagu heshiiyey islamarkaana laba gobol iyo wixii ka badan ay ahayd in maamul goboleed loo dhiso puntland waxay soo jeedisay in loo baahan yahay arrinta gobolada dhexe gaar ahaana gobolka mudug koonfurtiisa lagu daro puntland oo ay diyaar u tahay puntland inay soo dhoweynayso laakiin dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa arrintaasi diiday wadahadallada ayaa arrintaasi lagu kala kacay oo ay kalifeen inay hakad ku yimaadaan waxaana saaka mudanayaal kasan baarlamaanka puntland oo fadhiga ka qaybgelaya iyo xubnaha golaha wasiirada qaarkood ay sheegeen ee dhanka puntland in kulanku u furmi doono waxayna sheegeen in qodobadii xalay lagu kala kacay mar kale maanta lasii ambaqaadi doono iyadoo doodooduna ay tahay mid xoog badan oo ilaa imika si xoog leh loo dareemayo ma jiraan tanaasulaad labada dhinac muujiyeen puntlandna waxay sheegtay inaysan muujin doonin wax tanaasulaad oo ku saabsan arrinta gobolka mudug waxaana dowladda saaran cadaadis badan oo uga imaanaya duqowda dhaqanka iyo siyaasiyiinta puntland oo ah inay caddeeyaan waxa ay tahay gobolka mudug ujeeddada laga leeyahay maamulka la dhisayo waxay sheegeen in ay u baahan yihiin in dowladdu ay la timaado qorshe cad oo arrintaasi ku saabsan wadahadallada ayaa sii socon doona iyadoo laga ambaqaadayo qodobada kale waxaa kale oo iyana laisku afgaran diiday oo ayana dooda ka taagan tahay arrimaha ku aadan deeqaha caalamiga ah puntland koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa isku raacay hindiso puntland ay soo jeedisay oo ahaa in dowladgoboleedyadu ay u madax bannaan yihiin khayraadkooda islamarkaana wixii la xisaabtana ay imaanaysa marka la dhammaystira dowlad goboleedyada lana sameeyo shuruucda habka federaalka ee soomaaliya ee sida wax saamiga loo wadoogayo gaar ahaan ilaha dhaqaalaha iyo arrimaha kale ee quseeya sidoo kale arrimaha batroolka iyo soo saaridooda ayaa ka mid ah qodobada la filayo inayaan la jeexjeexo arrinta kale ee muhiimadda leh ee la doonayo in laga wada hadlo waxaa ka mid ah wadahadallada somalilan iyo maamulka dowladda federaalka oo socda taas oo puntland koonfur galbeed iyo weliba sidoo kale jubbaland bay doonayaan in dowlad goboleedu qayb ay ka noqdaan waxaana iyana socota sida arrintaa laisugu mari doono oo adkaan doonta si kastaba ahaatee maanta oo dhan wadahadalladu waa ay jirayaan sida qorshuhu yahay waxay la filayeen wadahadallada maanta lasoo afjaro laakiin saacdo dheeraad ayaa